Deegaanka Shangale oo ka tirsan degmada Abuuhoodle waxaa ku yaala kaam barakacyaal oo ay degan yihiin dadkii iyagoo hore ugu xoolo beelay abaartii ka dhacday deegaanada Soomaaliyeed labadii kun iyo toddobiyo toban barakacyaal iyagu soo dhoweeyey barakacyaal kale oo ka soo qaxay degmada Laascanood dagaalada ka soconaya Xaawo Cabdile Cadaawe waxay v o e da u sheegtay inay ku jirtay muddo xeradani haatanna xaaladoodu ay tahay mid aada u adag iyadoona sheegtay in nolosha kala duwan ee dhanka biyaha iyo caafimaadka iyo labadii sane ee ugu dambeeyay hay-adaha gargaarka ee horey u caawin jiray ay si weyn isu dhintay sanadkii hore dabayaaqadiisii iyo sanadkan hadda socda midna wax soo eegay iyo wax caawiye midna ma jiraan marka sidaa awgeed waxaan u sheegayaa hay-adaha cid allaale ay qusayso maxaan ku dhahdayey in lasoo eego dadkaasi waxay u baahan yihiin baahiyaha asaasigaa shanta baahiyeed oo asaasigaa hadday tahay caafimaad hadday tahay quudin hadday tahay maxaan ku dhahdayey hoy hadday tahay waxbarasho isku soo wada duuboo shanta baahiyood ee asaasigaa way ka maran yihiin ama way ka ardan yihiin ama way ka hooseysaa noloshoodu aad bay dadka u hooseysaa maxaan ku dhahdayey dadkaasi waxay iskaga jiraan wakti adag adag oo xaaladoodu ay tahay allaha sahlo waxaa dadka intaa usii dheer baahayaha waxaa usii dheer hoy la-aan waxaa lagu jiraa xilli rooba xilliga roobkuna waad ogtihiin duruufihiisu way iska adag yihiin waa dadku waa iska bilaa hoy oo hoygu waa ka jilicsan yahay cuntaduna way ka maba jirtaba iyadoo ay taasi jirto haddana ma laha meel ay u adee ay wax u doontaan xoolama ay lahaan horeba xoolahoodii waa kuwa u dhammaaday abaaruhu u saameeyey maxaan ku dhaha wax xoolaa oo kabacdi loo sameeyey iyo wax tacabahoo la geliyeyna ma jiraan barakacyaasha iyagu miciinkaa soo biday dadka iyagoo horey halkani nolosha adag ay horey ugu haysatay waxaa ka mid a nimco axmed maxamed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa v o e da dhammaan waan salaamayaa salaan kadib waxaan ahay dadkii kasoo barakacay gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaan noo gudubnay shangalle shangallaanu tagnay shangalla haddaanu tagnayna dee guryaha laiskaga jiraa waa iska dhir iyo waabo iyo dad maxaan ku dhahdaa iyaguba de iska barakacayaala barakaca barakaca ku biiray baanu noqonay halkaasoan cidina noogu imaanin cidina nagu soo booqanin dagaalkii anaga de dadkao dhan waa saameeyey marka xaafadii aanu deganayn anaga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilah baa mahadle laakiin gurigii aanu deganayn madaafiicda guryaha qabtatay buu ka mid yahay guriga masaajidka la masjidulraxma ee u dhow ceelka timajile xaafadda ma dareemin baanu ahayn anaku khaasatan xaafadayadii gurya badan baa madaafiicdu kaga dhacday ilaahay baa mahadda iskale anaga ilahay waa naga soo samaka saaray halkaasoo aan caruurtii yarrayd ku haysto cabdirasaaq saleebaan waa guddoomiyaha xerada shangalle ee barakacyaashu ay ku jiraan kaamkan waxaa ku nool kun iyo siddeed boqoloo qoys oo barakacyaala iyo laba boqoloo qoys oo qaxoontii oo kasoo qaxay laascaanood wakhtigii abaartii kadib ayaa kaamkan la asaasay labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa intaa kaamkaasi waa jiray kaamkaas dadka aadka u faraha badan ayaa ku nool asaasiyaadka noloshoo dhanna waxa weeye aad bay uga hooseeyaan lixdii bilood ee u dambeysana waxa weeye cid u timi oo la sheegaa ma jirto wax yaryaroo naf lahayn mooyaane wax la sheego oo weyn ma jiraan oo dadka baaxaddaa leh qiimahooda marka la eego waayo waa dad soomaaliyeed waana dad danyara annagu haddaan ka odayaal nahay aad baan ugu dadaalnaa ilaahay mahaddii lixdaa bilood ee u dambeysay waxa la taaban karo oo naf leh ma jirin nrc hay-ad la yirahdo ilahay khayr siiyo kuwooda muslimka ah kuwan muslimkaana ilaahay diinta islaamka wanaagsana kusoo hadeeye ayaa mar boqol iyo konton qoys u keenay dad kale oo muxsiniinana xoogaa waxaan badnayn bay u keenkeeneen marka waxa weye dadkaas waa dad tacabsan waxay u baahan yihiin waxqabad degdega ilahay baa waxqabad leh cabdikariin nolol v o e magaalada laascanood